bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hamiin fayla dhugunsidiyaala ka dhowaada warka hamiinaba idaacadda warsan qodobada ka dheega doontan dhugunsidyaalooyba ku mid ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo bulshada soomaaliyeed ku dalbaday sida qodob oo horyaala xukuumadda ciidamada danab oo lagu wareegan deegaano ku tirsan shabeellada hoose ciidamo ku tirsanaado jaran somalilan oo hanis dhiibeen maamulka puntland howlgalla ka sameeya xaafado magaalada beledweyne urur koonalef oo ku hadaleen wadahadalladan bilaawadayo etoobiya faahfaahinayaa ku bahayta baabuur miina ka qobsadi degmada balcadda akhbaraadka banaanka dhugun sideeloy banka weyne mas-uuliyiinta raashiya oo baarahayaan wala sababay shal diyaaradeed oo toddobaatii kow qofka dhamadeena iyo weliba taraam oo israa'iilanku digi qobsadowka dhulka falastiiniyiinta
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
markale dhugunsidyaal hamiinfayla hamiinama isniin ow talaadanaha gala hayta taaragdanaya ka eedan tutum i lamada bilo lamaad februari sanadka lamada kuntum i siyeedka ha ka dhowaada warkiio fisanga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya weyba uuse dalbaday intii lagula shaqay shan qodob oo horyaala xukuumaddiisa xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya sheegay inti sanadkan lamada kuntum isiyeed kuuseeye koo xukuumadda soomaaliya muhiiman ee islamarkaan iyo fadaan anti walbadan anqoobadan shacabka soomaaliyeed weybows sheegay inta shacabka soomaaliyeed iyo ku fadayan antiyo kula shaqayaan dhowr arrimood oo danta dalka i dadka soomaaliyeed iyo ankajarta arrimo shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha kocodsadi weyba ku mid ahaa laakiin waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waa sanad muhiim u ah dalka soomaaliyeed waxaan kulligiin markaa idinka codsanaynaa inaad gacan nagu siisaan inaan ka wada hadalno oan ka heshiino sidai ummadda soomaaliyeed ee iyagu kaaftoomi lahayd tuugsiga uga bixi lahayd gaajada una soo saaran lahayd khayraadkooda waxaan idinka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan in la dhammaystiro dastuurka qabyada ummadda soomaaliyeed waxaan kala codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan inaan go'aan ka gaarno nooca doorasho uu dalku yeelanayo waxaan ka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan dowlad noocee ah ayuu dalku yeelanayo waxaan ka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan cadaalad noocee ah oo dalku heshiis ku yahay ayaan yeelanaynaa waxaan ka codsanaynaa inaad nagala shaqaysaan dal noocee ah ayaad rabtaan inaan yeelano xiriir noocee ah ayaad rabtaan dalka dunida ku xeeran inaan la yeelano su-aalo waaweyn oo sannado badan ay qaadanayso in laga jawaabo ayaa hortaagan ummadda soomaaliyeed labada kun iyo siddeed iyo tobanka iyo labada kun iyo sagaal iyo tobanka haddii aan labada kun iyo siddeed iyo tobanka su-aalahaas aadka u adag la isweydiin labada kun iyo labaatanka ma gaarayno meesha aan joogno saasoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya hadal qaaday qodobadii akubahi shirkii amniga qaran ee hamiin horaa ka gabagaboobay magaalada muqdisho ay banuus sheegay intii dhammaan madaxda qaranka ihaa maamul goboleedyadaba iyo isla gorodeen qaybiyowka khayraadka dalka iyo shirkale oo kudhiyow magaalada baydhabo ajendayaashii aan ka hadalnay markii aan isu nimid waxaa ka hadlay walaalahay waxyaabihii ugu muhiimsanaa oo ka soo baxay shirka uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa ugu horreeyey in la bilaabay in la aqbalo inaan ka heshiino sidii loo qaybsan lahaa khayraadka oo lagu bilaabay kalluumaysiga in loo ballamay labaatan iyo sideed iyo maarso in la isugu yimaado baydhabo oo laga heshiiyo khayraadka intiisa kale sidaan ula soo bixi lahayn in lagu heshiiyo marka la isugu yimaado wakhtigaas isagaa doorashada noocee ah ayuu dalku qaadanaya laakiin waxaa la isla gartay oo aan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo haddii ilaahay nagu guuleeyo inaan ka jawaabno su-aalahaas adag in awoodda loo soo celiyo shacabka soomaaliyeed sidaad aragteen komunikeegii ka soo baxay shirkii madaxdu ay isugu yimaadeen ayaa lagu go'aamiyey in laga bilaabo maanta aan ka shaqayno in dalka la gaarsiiyo doorasho hadalkan iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya weyba uusa xalay ka jeediyey xafladda cashi sharaf eh oo gudoomiga gobolka banaadir waana eduqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yidhiiso uusan ka casuumi madaxda dowlad goboleedyada muqdisho ciidamada danaba iyo weybayolu wareegana deegaano ku tirsan gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkan weybaninhaayo cabdirashiin rashka ciidanka xoogga dalka gaar ahaan haan danab iyo waliba iyo geeg horo hiraabuuradii howlgalyo ku qaadana deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha hoose meelase oo maamulayeen xooga ku tirsan al-shabaab ciidanka xoogga dalka oo iyo garab ku heleen ciidamada caddaanka ee maraykanka dhardeng iyo han amisom iyo waliba iyo deegaan la-aan iyo lawareegana deegaano kumid iyin mubaarak daarusalaam iyo deegaanka awdhiigleh oo dhammaantiiba iyo kuwada tirsanaayeen gobolka shabeellaha hoose sarkaal ku tirsan ciidanka xoogga dalka iyo waliba idaacadda uusan sheegay inay ciidamada intii howlgalka ku guda jiraan iyo dahaarumaad kula kulman tuulada ugunja oo undhowa deegaanka janaale walibana dagaalkaus koobanay dagaal kooban dhex maray ciidanka militariga iyo ururka al-shabaab subaxdii hore waxaa lagu riban meel tuulo meel la dhaho mubaarak dhulo subaxnimadii hore oo dagaala meesha ka dhacay marka afar qofood oo shabaaba ku dhinteen hal nin oo shacbeer waa waa ku dhintay abadwiibta ku dhacay kaas kadib tuulokal ku dhigan hadan daarsalaam meel la dhaho hadan meeshay qabteen ciidamadii hadan waa ka baxeen awdiiglay tageen hadda awdiigla miina baar iyo waxaas waa baareen meel walba saldhigii meel walbay baareen had magaaladay dhex galeen haddana qaar waxay aadeen macnaha meel afar kilomitr u jirta inaa koofur oo mubaarakka hegta ugunj la dhaho hadan meeshay aadeen haddana meesha hadda dagaalka socda diyaaradaha hadda dagaalkiina waa kor socda diyaarada diyaarada helicoptera la socdaana ku dhahay ciidamada ayagaa kor ka caawinayno ciidamo haddaana la socdo amisoona waa la socdaa bandaraabkii iyo nabadsuguddii dhammaan waa socdaa ciidamada dhan waa socdaa mubaarag iyo daar salaam iyo awdeedle iyo ugunji iyo biid meher meel la dho wallaahi meel ay aadeen male awel habeenimadii ay baxaan allaahi nin walba waa dalaysana mogtaha meel la aada male hadda dhulkii dhanba maanaa ciidamadii dowladda ku wareegsan duurka meel walba beerihii dhammaan ciidamada ku jiraan daanteeda aada meel la aada male codkaas way baan damboytay warbixintii rashka ciidamo ku tirsanay somalilan iyo weyba hanis diibana maamul goboleedka puntland ciidamo ku tirsan maamulka madabanaanada isyaanka ka dhawaaqati ee somalilan oo ka sugunayeen deegaanka caraweyn iyo weybayo kabiirana ciidamo kale oo ku tirsan ahaan maamul goboleedka puntland oo ka sugunayay magaalada bohoodla weybaana meelaasa ka dhawaayay xildhibaanihii saraakiil ku tirsan maamulka puntland ciidamadan iyo tir ahaan weyba laga sheegay intiyo deerayeen ilaa boqol iyo lixdan askari ahaanase hore puntland oon ku goosadii waana ka biireen somalilan balse markii kale reedhanka nagaden maamul goboleedka puntland gaashaanle sar cabdirasaaq ismaanga oo ku mid hayay saraakiilii hogaamiyay ciidamadan hagoosadii iyo sheegeentiyo kalsoonidii kula nagaden maamulka somalilan ciidankani waxa uu ahaa labada kun iyo toddobada bishii lixaad ciidankii carraweyn niidiyaha laga daawaday ee ku biiray somalilan meel walba waa laga daawaday maantana labada kun iyo siddeed iyo tobanka bisha labaad wuxuu ku biiray dowlad goboleedka puntland ee soomaaliya kalsoonidii aanu somalilan u qabnay waannu kala noqonnay puntland ayaannu ku biirnay abaanduulaha ciidanka daraawiishta gobolka cayn waxaan la wareegay maanta ciidankii carraweyn aniga oo salaan weyn uga wada madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed gaas madaxweyne ku-xigeenka cabdixakiin xaaji cumar camey soo dhoweynaya waan idi sugaynay war farxad lay tahay hadal badan maba hadli karaba farxad daree marka waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin madaxi cabdikariin maxamed aadan ahna madaxa saankii wardoonka ciidamada aagga hayn waxaan leeyahay horta guul baynu taagannahay dhina kaleed xildhibaano ku tirsan maamul goboleedka puntland oo maalmoonba ku sugunayeen deegaanka caraweyn iyo weybayo sheegan antiyo hadhawaayayaan tallaabadiio ciidamadanka ka biireen maamulka puntland waxaa maanta farxad noo ah sharafna noo ah ciidankaas hadda dhabarkayga taagan ee tiradiisa la sheegay oo markii horena dhinacaa ku biiray iminkana u soo noqday ciiddiisii iyo dadkiisii iyo dowladdiisii isagu gacantiisa ku dhistay ayaa farxad noo ah waa soo dhowaynaynaa waxaan leenahay ku soo dhowaada isla ciiddiinnii iyo isla magaaladiinni ku soo dhowaada waxaana waxaana laydiin ballan qaadayaa xuquuqdiinna iyo sharaftiinnaba inaad heshaan si kastaba haatoo ciidamo ku tirsan han maamulka somalilan iyo ka biran puntland iyo weybaakeedase hele gobolka sool iyo weli ku teeganta xiisadan dhexayta maamulka puntland iyo maamulka somalilan warar dheeraad ayaa ku bahaya qarax miino oo hiraabnimadii geeka kuudhi duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe sidiyoo sheegan dadka deegaanka qaraxgan oo nooshay hay miinada dhulkalaka duugow iyo weyba qobsaday baabuur dayne kaasoo dhuhula ku doonadii deegaana duleedka ku ee magaalooyinka balcad iyo jowhara baabuurkan iyo qaraxga weyba ka qobsaday xeluuse maraayi deegaanka haanshiiq weybana usa dhammaday weybana meelas ka dhammaday daraawalkii baabuurka wadaaya meelakanka meeliko kalena la dareeray uuse dhaawacmiya qofka dhammadiyo magaasha ilaa kagaabi bishaar iyo qofka dhaawacmin weyba la sheegay in dilan qaadi isbitaalka yaala degmada balcad ee shabeellada dhexe maamulka degmada balcad ee ciidamo ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya dereng meelo qaraxga ku dhiig weybana meelaska bilaawena baaritaanga deegaanka haanshiiq oo qiyaastii todoba kilomitir ku higa dhinaga waqooyi degmada balcad iyo weybaanto badan qaraxye kudhiyaye qaraxyo miine oo lala fiirsado ciidamada dowladda federaalk iyo hangamisong oo jidkaas inta badan isticmaalayanga dhinaga kalena howlgallaya weyba laga sameeyay xaafado ka yaalaan magaalada beledweyna faafahinta warkan baninhayo bashiir cabdulaahi ismaanga ciidamada dowladda soomaaliya ee kuwa midooda afrika gaar ahaan kuwa dalka jabuuti ee ku sugan magaalada beledweyne ayaa afarta xaafadood ee magaalada beledweyne waxay ka sameeyeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo waxaana waddooyinka waaweyn ee magaalada beledweyne lagu arkayay ciidamo ka tirsan kuwa amisom iyo kuwa dowladda oo baaritaano ku samaynaya gawaarida soo galaysa magaalada iyo kuwa ka baxaysa baaritaanadan ayaa yimid kadib markii magaalada beledweyne ay ka dhaceen dilal kala duwan afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo deegaanada kale ee gobolka hiiraan xilliyada qaarkood waxaa ka dhaca dilal kala duwan inkastoo qaarkood ay sheegteen ururka al-shabaab saraakiil ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya ayaa waxay sheegeen in howlgalladan ay sii socon doonaan inta laga xaqiijinayo amniga guud ee gobolka hiiraan maaha markii ugu horreysa ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom gaar ahaan kuwa dalka jabuuti ee jooga magaalada beledweyne ay howlgallo ka sameeyaan gudaha magaalada beledweyne bashiir cabdullahi cusmaan radio warsa beledweyne weli warkii hamiina maya dhuguunsadayaala dhuguunsadahaytanga iyo oo magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ku furumay sharan dhexe iyo wakiilo ku shal dareeraan dowladda etoobiya ururka onalefa iyo weyba arrintaas ku hadalay afhayeenka jabhadda onalefa cabdiqaadir xasan xirmooge cadaani lankasow weybaanuus sheegay inti wadahadaladan yo-yeen haano mar hore ha bilaawdeen islamarkaan iyo horeen wada kulumeen lamadan dhine balse iyo hoosan dhegdi qalalaaso kudhiyeen gudo dalka etoobiya iyo doorashadii dalka kenya kudhidi maadaamaya kenya dhadhexaadiyahayta arrintana afhayeenka iyo saas oo kale ku hadalay ee diyoonka matalahayta shirka nairobi
iyo etoobiya muddo badan bay soo socdeen waa dhexdeeray hakadeen sababo xagga etoobiya iyo booqyo ka kacay iyo arrimihii doorashada kenya oo dhexdhexaadinaysa doorasho ku mashquulshay arrimahaas hakiyey haddana dib bay u bilaawdeen muddo badan bay olaf etoobiya wada hadlaayeen siddeetan iyo sagaalkii laga soo bilaabo khartuum aan ku kulannay sagaashankii oo khartuum ku kulannay kow iyo sagaashankii oonu adisababa ku kulannay in badan labiyo sagaashankii soo wad ilaa iyo sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii way soo gaareen ilaa lix kulan baa ka dhacay nairobi wax badan berigaa laisku afgartay kadibna sii socon waayey marka arrimaha wadahadalka olaf iyo etoobiya sida dadka soomaalida aan wadahadal aan heshiin uun horay ugu maleeyaan ma aha way ka adag yihiin haddase laga yaaba inay marxaladu ka duwan tahay tiro isu dhigantun wey labada dhinac afar afar xubin baa matalaysa onalef ama shacbiga soomaalida matalaysa afar etoobiya matalaysa jabhadan onalefa iyo muddo weyba dagaal kala jartay dowladda etoobiya weybana onolefyo fadahayana anti afti dadweyne la qaada taasoo inti gelinka shanaad ku mid nagata etoobiya inta kale afhayeenkan jabhadda onolefyo weyba uusa ku hadalay mowqif shoonka dambeeya ee ka eedan sharkanga kolley waa dee waxyaabo relativa weeyaan oo muxuu ahaa arrimaha siyaasiga waa waa wax sida lastig u jiidba marka annaga waxaan u dagaalamaynay haya ka talin arrimaha kale aan tabanayno dulmi baa jira duubti baa jira dadka soomaalida magdhabo baa jira xasuuqiyo iyo dhibaatooyin xagga xuquuq lisaankaa jira waxaa jira dul badan iyo maxaabiis badan waxaa jira boqol sano oo laga reebay dunida waxaa jira baabiin dhaqan iyo dhaqaale maga badan yani faylal badan baan wadanaa marka marka waxaana kur iyo hordhag u ah arrinta ayakatalinta waynu arkaynaa inaan ka hor dhacna ma doonayno laakiin dee arrinta ayakatalinta arrinta iyada meel in loo saaro wey dadkayaga shirkan iyo martigelidii dowladda kenya ee la ka dhexaadiyahay dowladda etoobiya iyo jabhadda onalefa oo muddo wada dagaalamayeen iyo weybaha ka eedase hela sarkaalku tirsan jabhadda onalefa iyo gacantanka jaarta dowladda etoobiya kaasoo laka magacaabo cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagaxa meelwarkaasiin ku kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo mas-uuliyiinta dalka ruusha ayay sheegeen antiyo oo daraasayahayaan dhowr arrimood ayaan suurtagal intiya sababtee xardhiyowka diyaaradka burburtii meelkubasan magaalada caasimada ee moskowa burburka diyaaradii wayba ka dhamaday dhammaan toddobaatii kow qof oo saarnaayeen diyaaradda haana soona iska jaran rakaabkii shaqaala diyaaraddan iyo burburti walyar kureed markee iyo kukati garoonka yaala duleedka moskowa baarayaalkan iyo sheegeen antiyo fiiriyayaan suurtagalnimada anti burburkaas uuse ku dhalada ciladka koytee dhinag iyo hawada ilaa iyo hadda ma hadal qaadna suurtagalnimada weerar argagaxsanama warkii isinkula dareertan dhugun sidiyaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabana surunkunga ninkeegay warkaan ashuur ismaaciil axmed ee sinsaarti waanantan isinkula dareer siyaasi bilaalna farsameeya inta warkanka lamid reedanku kulamaan ammaan alla